munaasabadii magacaabista gudoomiyaha maxkamad sare ee maamul goboleedka koonfur galbeed anigoo ah abukaato xasan xuseen rooble oo ka tirsan guddiga fulinta ururka qareennada soomaaliyeed waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya doctor axmed doctor axmed cali muuse oo aan ku aqaano karti badan oo ah inuu gudan karo xilkaas oo asaga uu munaasib ku yahay dadka u soo doortay madaxweynaha iyo dhammaan inta waxaan ugu hambalyaynayaa inay asiibeen in axmed doctor axmed uu yahay ninka ku habboon ee maanta ka gudbin kara maamul goboleedkan ee koonfur galbeed dhibaatada cadaalad darro ee ka jirta maxkamadda sare ee maamul goboleedka koonfur galbeed axmed muuse waxaan mar labaad u hambalyaynaya sidoo kaleeto madaxweynaha koonfur galbeed oo nagu soo dhoweeyey madaxtooyada aad buu u mahadsan yahay gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada ururka qareennada soomaaliyeed magacii waxaa waaye aamine xaaji axmed waxaana ka socdaa ururka qareennada soomaaliyeed oo ka tirsan awukaatayaasha koonfur galbeed soomaaliya geeka may farxad iyo bogaadiin iyo intuunku diray xilkila magacooy dictoorkeenna gudoomiyaheenna hore haddana lahanignagii doctor axmed muuse doctor axmed cali muuse gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maylaa hambalyo hambalyo hambalyo
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد مدحوينها دولة قبلت كونفور قلبيد الصومالية قدوميها محكمة السرع حبناها قولها وزير ذا حلبان ذا حبناها كسعود أورك قرين ذا صوماليات sidoo kale xubnaha kale ee ku jira guddiga adeega garsoorka ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya baxda saxaafadda dhammaan intiina meesha joogta waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne maanta sharaf bay noo tahay farxad inaan mar labaad waa markii labaad aan gudoomiye axmed muuse waxaa aan goobjoog ka ahaado ee magacaabistiisa marka aadaan ugu faraxsannahay gudoomiyaha waxaan leenahay hambalyo kolley muddadii aad nala sii joogteen waxaa shaqadii yareed aad qabatay iyo iyo isbedelkii aad ku samaysay nidaamka garsoorka ee dowlad goboleed koonfur galbeed annagoo dhan iyo shacabka iyo xubnihii guddiga adeega garsoorka oo markhaatiya ka wada yihiin marka insha allah waxaan rajaynayaa marka howshaada meeshii aad kaga tagtay inaad kasii wado inaad kasii waxaa aad kasii dardargeliso hami weyn aan kugu qabnaa runtii soomaaliya maanta dhibaatada ugu weyn ugu wacan isqabqabsigan waa cadaalad daradaas cadaalad darada laga soo bilaabo min heer guri hoos xitaa waxawaaye waa labada qof ee wada degan xitaa waxawaaye waxbay kala tabanayaan dhibka ugu weyna maanta ee u baahan in daawo loo helo soomaaliya waa cadaalad waayo cadaaladaas haddii la helo waxa waaye insha allah ummadaan waxa waaye waa horumaraysaa marka insha allah guddoomiye dowlad goboleed koonfur galbeed iyo shacabkeedaba iyo maamulkeeda waa ku garab taagan yihiin waxaana rajaynaynaa insha allah in ilaahay uu kuu fududeeyo xilkaas xilku waxawaa ma sahlana inuu ilaahay kuu fududeeyo annaguna waxaan diyaar u nahay wax allaale wixii taliyo tusaalaha iyo wada shaqeyna insha allah waa kula garab taagannahay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amuuri dunya wadiin allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirada xildhibaanada qareennada soomaaliyeed guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed kulligiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan runtii maanta waa maalin farxad leh waxaan magacownay guddoomiyihii maxkamadda sare oo mar labaad maalin mar labaadkii la magacaabay ah markii aan aragnay baahida loo qabo garsoorka koonfur galbeed in la dhiso gudoomiyaha maxkamadda sarena aan aragnay inuu yahay ninkii ugu habboonaa oo shaqadii ugu fiicneyd ka soo qabtay intii uu joogay xoogahoo shaqo kala galay haddana aan mar labaad dib u magacownay marka aadaan ugu faraxsannahay waxaan leeyahay guddoomiye hambalyo shaqadii aad horey u hayn jirtay kusoo dhawow waxa ugu weyn oo lagaa rabo waxaa weeye shaqadii aad taqaanay oo lagaaga soo xushay intaasoo qof oo sharci yaqaano ah oo garsoorayaala oo maxkamada jooga oo soo bartay sharciga soo bartay waxaan rabnaa in hufnaantii iyo cadaaladii iyo shaqadii wanaaggii lagugu bartay aad soo muujisid maanta baahida ugu badan oo reer koonfur galbeed ay qabaan waxaa weeye waa cadaalad toban jeer aan ku celcelinay ballanqaadyadii aan bixinay ka mid ahayd in dadka reer koonfur galbeed ay cadaalad helaan ay sharci helaan aysan meel kale u aadin wixii xukun iyo cadaalad iyo sharci ah sida muddadan dambe socotay oo kale ay meesha ay joogaan ay ku helaan adigana waxaa lagaaga fadhiyaa inaad dhistid guddi hay-adihii garsoorka oo dhan oo dhammaystiran iyo maxkamadihii oo kuwii dadkan u adeegi lahaa ah u cadaalad fali lahaa ah oo aqoontoodii iyo kartidii iyo daacadnimadii iyo ilaahay ka cabsigii intaba leh annagana waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay maamulka koonfur galbeed madaxweynihii in adeegaas hay-adda garsoorka aan dhiirigelinno oon daboolno baahida ay qabaan oo aqooneed iyo midda xaquuqdooda ah intaba inay helaan yaan insha allahu ballan qaadaynaa adigana waxaa lagaaga fadhiyaa inay baydhaba keliix ma aha waxa laguu magacaabay oo aad maxkamadda sare u tahay maxkamadihii la rabo in la dhiso waa gobolka baay oo dhan gobolka bakool gobolka shabeellada hoose koonfur galbeed oo dhan baa u baahan in dibu habeyn lagu suubiyo maxkamadaheedii iyo garsoorkeedii in la dhiso marka waxaan rajaynayaa inaad mas-uuliyaddaas qaadi doontid annagana aan garab kuugu nahay insha allaah waxaa jira dad dhallinyaro ah iyo dad waaweyn oo odayaal ah oo daacad ah oo soo bartay sharciga leeja oo wax badanna qaban karo laakiin aanan weli helin jaaniskii ay ku shaqayn lahaayeen in ayagii jaaniska ay helaan lagana shaqaysiiyo ummaddaana si cadaalada iyo maxkamad cadaalada ay helaan waxyaalaha aan u xayirannahay ka mid tahay waxaana filayaa inaad waajibkaada gudan doontid waa kuu hambalyeynaya aada iyo aada u mahadsantihiin kasoo qaybgalayaalkii iyo mas-uuliyiinta kaloo joogtay wabilaahi towfiiq